degreetadaas oo caddaynaysay in guddoomiyaha degmada aan aniga ahay oo yacni ku qorneed guddoomiyihii hore degmada cadow nuur xasanna la bedelay kadib waxaa dhacday in ay maaragtay warar iyo waxyaaba ay soo baxbaxeen ayna noo yeereen mas-uuliyiintii maamul goboleedka jubbaland muddo afar bilood ku dhow inaan ku sugnaan meesha la yidhaahda kismaayo halkaasoo aniga waxaan ku sugahay ahayd maadaama ayaga ay soo magacaabeen oo ay digreetadaas ayaga ka soo baxday digreeto sharci oo sida loogu talagalay u qorneedna ay ahayd in xibnihii kale oo maamulka ay soo dhammaystiraan waxaa dhacday barnaamijkaas iyadoo laga sugayey in ay shalay ay soo saareen in ay soo celiyaan ninkii hore oo muddo saddex sana ah soo hayay degmada ay xilkii ku soo celiyeen oo maarata ay dib ugu soo magacaabeen waxaan u sheegayaa maamul sidiisa waxaa laga rabaa nidaam waxaa laga rabaa sistem wanaagsan oo yacni jadwal ku socda laakiin wuxuu licab iyo ciyaar hadday noqdaan ma aha wax shaqaynaya wax soconhayna ma aha waayo waxaa weye nidaam waxaa la rabaa inuu sistem ku socdo ma aha inuu ummadda iska horkeeno inuu dhibaato ummadda asaga u horseeda ma ahan maamul waa maarayn iyo ummadda in la kala maareeyo marka mar haddii ay ku guuldaraysteen in maaragtay ummadda ay wajahaan oo nidaamka ay wajahaan waxaa laga maarmaana dowladda maadaama mas-uuliyadda dalka ayada ay haysa arrinta ayadaa inay maaragtay la socoto waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba ku celinayaa in bulshadan ay ogaata aan rabaa oon ku wada shaqayna nidaamka sharciga ah ninka ku magacaaban inaan aniga ahay sharcigaas wax ka bedelan oo ama guddoomiyanno ma sheegan kara ama inay baar dheere ka shaqeeyaan ee u suurtageli karta hadday boqol soo magacaabaan iyo hadday boqol iska daba keenaanba inaysan jiri karin oo dhici karin taasaan u sheegayaa ogana digayaa cid kastaoo isku dayda hadduu ilaahay